habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waaraad iyo hadalsan kuna soo dhawaada warka habeenee dalsan qodobada ugu doorana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo wadahadal ugu baaqay dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha soomaaliya oo gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas uu kaga qaybgalayo shirka lixaad ee arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta yeeshay mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa kana dooday arrimaha dastuurka dalka ehelada wiil dhallinyaro bajaajle ah oo lagu dilay muqdisho oo dalbaday inay cadaalad u helaan wiilkooda akhbaaraadka caalamka warkeena habeen aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah muslimiinta falastiiniyiinta ah ee ku nool daanta galbeed oo weli wajahaya dhibaatooyin kaga imaanaya dhanka iyo israa'iiliyiinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
wacno wanaagsan waa arbaco sideed iyo labaatanka februari laba kun afariyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargaroowa isaga oo intaasay ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu wadahadal ugu baaqay dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha oo maanta ka qaybgalayay shir ama munaasabad muhiima ayaana waxa uu dagaalamayaasha al-shabaab ugu baaqay wadahadal hadaladiisa waxaa ka mid ahaa
khawaarijta asalkiisu waxaa waaye waa nabad raadis annagu nabad doonnaan nahay dagaalkaas nabad baan ku raadinaynaa haddii aan ku helayno nabad oo dadkanaga dilka laga daynayo oo ay dadkaasi ay dariiqa saxdaa kusoo toosayaan nabad waxaan diyaar u nahay nabad hadaf marna nooma aha qof la dilo hadaf nooma aha in qof la dilo hadaf nooma aha hadafkaiyagu waxaa waaye in nabad la helo waayo marka waxaan ugu yeeraynaa mar kale dhallinyarada soomaaliyeed iyo duqowdaba kuwa duqowna wala joogaane ee maskaxdu ka kharrimantay ee caqiidadu ka xumaatay ee dhumay waxaan ka codsanaynaa inay jidka saxdaa kusoo toosaan annaguna waxaan u ballan qaadaynaa inaanaan ayaga dagaal bersonal ah kula jirin hadday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo sidaa aan haddeertaan aan dee examples fara badan aan ka sheeg sheegi karo oo kuwii awal horeba waxaas ku jiray hadda aada og tihiin sida ay dawladdaanay u accommodate garaysay iyo sida ay ay maxaanku dhahaa ay u sharaftay iyo sida u karaamaysay qofka soomaaligaay haddii uu ka baxo waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada waxaan la dagaalamaynaa waa dugaagnimada laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadiga noqdo oo uu sidii qof caadiga oo soomaaliyeed oo intan oo kalea uu soo noqdo oo uu dadkiisa iyo dalkiisa nabad inuu ku noolaado uu rabo waa soo dhawaynaynaa aad baa u soo dhawaynaynaa marka nooma aha dagaalku xal keligiis ma aha dagaalka xal baan ku raadinaynaa laakiin xalka ugu dambeeya waa wadahadal waa isu imaansho waa isqancin laakiin waa inuusan qofku wax dilayn waa inuusan wax qarxinayn waa inuusan dembigii gacanta kula jirin marka hore dembiga gacanta ha kala baxo kadib markaasay toobadu furan tahay shuruudda toobaday ka mid tahay qofku marka hore an yakhlaca dembi marka ugu horraysa horta dembiga in laga baxo shuruuddaa ka mida towbada
umadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare ayuu kaasi ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada nairobi caasimada wadanka kenya halkaas oo ay kusoo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ka qaybgalaya shirweynaha lixaad ee arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo maalinta beri ah lagu wado inuu ka furmo magaalada nairobi xasan sheekh iyo wafdigiisa ayaa halkaasi tegaya kadib kulankana waxauu madaxweynaha kulamo duceedyo kala duwan uula qaadan doonaa mas-uuliyiinta kala duwan iyo madaxda ka qaybgelaysa shirkaas marka laga reebo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed oo xurguf ay kala dhexayso dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa si diiran ayaa loogu soo dhaweeyey garoonka diwradaha ee joma kenyatta wuxuuna ka qaybgelayaa shirka lixaad ee arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo maalinta berri halkaasi ka furmaya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta waxay yeesheen mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa iyagoona ka doodayaa arrimo kala duwan oo ku aadan dhanka iyo dastuurka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa halkaasi ka hadlay oo ka mid yahay daahir amiin jesow fiican tahay qodobka siddeed iyo labaatanaad ee dastuurka hadda aanu haysanno oo uu soo bedelay lix iyo labaatan wuxuu ka hadlayaa guurka guurka waa aas-aaska qoyska
mudanayaal safka ee waxba lagama maqlo teleefano badan baa ka socda idinkoo maas guurka waa aas-aaska saldhigga bulshada ilaa- ilaalintiisana waa waajib sharci ah oo ka saaran dowladda waa hagaag haddii ood qofkaan weligiis guursanin dowladda intay qoorta soo qabato may ku qasbay ilaahay waajib kama dhigin in in lais- la guursado laakiin waa waa sunna marka waxaad moodaa in meeshaas ayada ah dowladda culays qasab waxay noqonaysaa qofkaan did guursan waayo dowladda in loo sheego ayaan dee faqiirnimo isku guursan waayo oo lala hadlo oo la yidhaahdo guursi soo ma culayskaas marka intaas la-eg allah subxaanahu watacaala guurka waajib kama dhigin waa sunno oo mukaakada oo fiican bulshada inay maxuu ahay ku bannaana loogu talagalay waayo marka inaan dowladda culayskaas la saarin waa soo jeedinayaa farqada shanaad ee isla guurka ka hadlaayo waad saarteen waxaana fiicneed meesha aad sa- aad ka saarteen in faahfaahin dheeraada aad ku dirtiin yaa waaye qofka guursan kara ma siddeed iyo toban jir baa ma shan iyo toban jir baa haddii shan iyo toban jir la yidhaahdo ilmihii iskoolka dhiganaya ee yaryaraa gabdhihii yareerka ahaa waa la wada guursanaya odayaasha weliba waxay qabaan gabdhaha inay dheef badan ku jirto marka gabar yaroo yaro oo muxuu ahay oo la qoor qabtayaa la arki doona oo oo- oo la guursadoo shan iyo toban jir ah marka yaanan annaga sii badbadinine guurka sida caadiga ah aan ka dhigno siddeed iyo toban meesha aad ka tirteen guurka saxda waa siddeed iyo toban dhah sababtoo ah soomaaliya waxay ka tirsan tahay qaramada midoobay shuruuc badan oo nagala dhexaysa ayaa jirta wax weyn oo hadda diinteenna ay u dhimaysana ma laha inaana canugtaas shan iyo toban jirka aan la guursanno siddeed iyo toban ilaa ay ka gaadho in la sugo wax culaysahoo weyn oo ay leedahay ma laha marka aniga waxaan qabaa waxaad tidhaahdeen farqada labaad waxaad tidhaahdeen qaangaarnimadu waa shan iyo toban qaangaarnimadu waa siddeed iyo toban sida caalamka oo dhanba ka jirto oo muxuu ahaay baasaboorka hadda soomaaliga oon haysana ay ku qoran tahay Een, muxuu ahaay shan iyo toban jirkana waa teenage oo ilmo ah oo waxa- meeshii waxbarashada ku jira marka inaad kala caddaysiinaa fiican idinka hadda waxaad xalaalayseen in shan iyo toban jirka gu- uu guursan karo abka dahabala
adaasino ah oo wasaarad la keenay oo gabadhii wasiiraddaahad ku odhanaya waa kala kacsan tahay wallaahi kala kacsanaanta waa xagee xageebaa kala kacsan yacni inuu shaqada ku waayay ahayd haddana wuu sii shaqeeyaa oo meeshii waa iska joogaa isagoo wasiiraddii kala kacsanayd la jooga waana khalad weyn marka arrintaasay ta anta harassment lowgu wax laga kabsani karo ma aha waa in anta harassment low uu jiraa waa qurux badan tahay kanaa tahay kii kalaa tahay qofkii qurux badan allaa qurux badnaysiiyey raggaba qayb qurux badan baa ku jirta ma cid baa commentida isagoo qurux badan baan dhaafnaa marka gabadha quruxdeeda iyo kala kacsanaanteeda iyaday u taallaa waa in mataqaana arrintaas anta harassment lowga lagu soo daro meesha Een, qodobka lixaad isla faqradda dadka naafada ahi waxay xaq u leeyihiin inay goobaha shaqada ku helaan sinaan buuxda waana in loo fududeeyaa qaab kasta oo suurtagelinaya shaqadooda Een, xeerka naafada inay ku soo baxaya arrintan waa in la qoro goob walba oo shaqo oo aan tagno ma laha een, qaab uu qofka naafada ahi uu u soo geli karo qofkan baahi gaar ah buu qabaa anu waxaan aaminsanahay naafo inay tahay qofka maskaxdiisu dhiman tahay laakiin qof ilaahay subxaana watacaala maskaxdiisa u dhammaystiray naafo maaha marka qofkan baahi gaar uu leeyahay baahidiisa gaarkaa waa in halkaa lagu caddeeyo in xeer laga soo saari doono specific ku ah arrintaas qodobka qodobka labaatan iyo saddexaad faqradiisa labaad qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo inuu ka helo inuu wax ka helo khayraadka dabiiciga ma fahmin sida uu wax uga helayo khayraadka dabiiciga ma wuxuu isagu leeyahay buu ka helayaa ma wax isaga specific oo proportion khasab ah baa jiraya oo la leeyahay sareedoo oo ah muwaadinad soomaaliyeed waa inay 1% ka heshaa khayraadka dalkan miya siday u qoran tahay iyadana ma fahmin qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo inuu wax ka helo inuu helo maaha waa inuu wax ka helo khayraadka dabiiciga ah mana loo qaybinayaa ma fahmin iyada oo laga ilaalinayo ka faa'iidaysiga xaddhaafka ah hadduusan ka faa'iidaysigu xaddhaaf ahayn qaar ma guran karaa oo qaar ma iibsan karaa oo qaar ma qaadan karaa xaddhaafna proportion nooceeya weeye yani one percent miyaa la ogol yahay two percent miyaa la ogol yahay xadhaafkaasi qiyaas noocee ah buu noqonayaa haddaan toban geed gubo oo aan dhuxulaysto ma xadhaaf baa mise xadhaaf maaha xadhaafkuna wuxuu u baahan yahay inuu qeexnaado wax laga wado qodobka labaatan iyo afraad faqradiisa labaad dowladdu waxay si khasab ah ah hantida ula wareegi ula wareegi kartaa marka ay jirto dan guud qof kasta oo hantidiisa dan guud awgeed loola wareego wuxuu dowladda xaq ugu leeyahay magdhow caadil ah caadilka laftirkiisu waa mid inteeya hadday toban kun oo dollar sidaan gurigaygoo boqol kun ahaa oo aan boqol sano deganaa oo awowgaygii saddexaad ku dhashay ma caadil bay noqonaysaa arrintaasi haddii toban kun laysiiyo caadil maaha teeda kaleeto dastuur dimuqraatiya waxaan dhahnay dalkan dimuqraati buu ku dhisan yahay wax khasab bay ku qaadanaysaa kastoo waxay u eg tahay xoog iyo baad teeda kale meeshaan waa in lagu soo daro qodob ka hadlaaya qodob ka hadlaaya dawladdu iyadu ma iibin kartaa marka gurigaan hadda aan ku jirno dawladdu hadday damcdo caawa kusoo dhacdo inay iibiso maxaa u diidayaa waa inay jirto wax loo diidayo waddankan dhulalkiisii sida la doonaa loo iibsaday xukuumadda dawaa'irtii ay lahayd sidii la doonaa loo gatay sidii la doonaa loo sarifay ayadoon barlamaan la soo marin mudanayaal idinkoon ansixinin baa dhulalkii oo dhan la iibsaday maxaase laga odhanayaa dhulka layska haysto ee khasabka inta loo qaatay layskaga dhegan yahay ee dadka kale ay iska haystaan waa inay ku caddahay meeshaan oo ay ku qeexan tahay xuquuqda dhulka
guud ahaan warkii habeen cawaad kala socoteen raadiyaha dal soomaaliyiin idaacaddu warka iga saga barahayna bulshada ayay ka heli karaane amaan allah
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel